ninkan waxa weeye wuxuu ahaa nin dhallinyara ah oo qoladan reer miyiga marra xoolaha ku dhaqato oo marra miyiga ka yimaada marra magaalada soo gala ma garas waa gartay waa nin taariikhi tahay ilaa lix iyo labaatan sano meelaha gabadhuna waxay lahayd adigu saddex carruura laba waa ka dhimatay afar laba waa ka dhimatay labana waa umark adigu wax dhex maray oo horayna waa ku sheegay ma jirto sababta waxbay meel ka soo koosay aan guriga ahayn laba nin baa la socotaa la yiri gabadhii oo dhagas ka meedanaysa oo gurigeedii joogta buu saddex bee ku dhis waa gartay adigu markii labadii nin oo la socotay baa qorigii ka qaaday oo kufan waa noo sheegeen oo maaragtay telefon bay noo soo direen waa ku gaarnay waanu soo qabanay sidii buuna ku xirin lahaa hadda